wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa waxay waddaa dadaalo sare loogu qaadayo tallaalkii daaweynta xoolaha oo muhiim u ah xoolodhaqatada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland mashruuca barwaaqo ayaa wuxuu ka mid yahay mashaariicda uu bixiyey wald bank waxaana gacan ku hayso wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland kaas oo lagu daaweynayo laguna talaalayo xoolaha ku nool deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa uu ku saabsan yahay mashruuca deegaanada jubbaland waa deegaan gol ah oo qaniinka ku badan yahay xanuunadana soo noqnoqdaan sidaa daraadeed markastaba bangiga waan ugu mahadcelinaynaa garab istaagiisa qeybta mashruucan emergencyga waxaana leenahay weli waa taagan tahay baahidii waayo xoolaha ugu badan soomaaliya waxay ku nool yihiin deegaanada jubbaland welina daawadii meeshii la rabay ama xeerkii la rabay lama gaarsin waa laakiin waxay ahayd waa bilow fiican saameyn fiicanna yeelatay waxaan rajaynaynaa insha allah shirar kale inaan isku imaano oon weli looga sii hadlo mashruucana inuu istaaga maahan maadaama saameyntiisa dhanka wanaagga ay aada u muuqatay xilli abaareedna la galay hadda afar boqol iyo konton kartoona soo gaartay waxay isugu jiraan dawooyin kala duwan oo naaxiisyada ka mid tahay sidoo kale talaalka waxaa naga soo gaaray b b r ka iyo c b b b ama c c b ga waxaan rajaynaynaa insha allah kuwa kaleo naga maqana inay mar dhow soo gaari doonaan wasaaradda xilligeena waan ka hadli doonaa laakiin waxaa ugu muhiimsan oo shirkan hadda daarnaa wuxuu yahay inayna soo gaartay afar boqol iyo konton kartoon oo bangiga adduunka qeybta mashruucan f s r b emergencyga noogu talagashay inaan hayno aana la wareegnay oo xafiiska taalo aad